waaye wuxuu yidhi walaysa cala alayaami waddahru saalimu shadrigiisii dambaa iga maqan meelaan ma xusuusta hadda waaye shadrigiisii hore wuxuu yidhi walaysa cala alayaami maalmaha korkooda iyo waddahru zamankuba ma ahaanin saalimu saalimun yacni mid badbaadaya maaha saalimun mid badbaada ma ahaanin weeye zamanka wareeggiisa iyo dahriga isbadbedelkiisa ayaamaha iyo dahriga wareegooda mid badbaada ma ahaanin qof jira maaragtay ma jiraayo buu u jeedaa qofna marka maxalsheedkeenna hadda saalimu waa saalim soo hal kelima maaha saalim waa kelima wey rawigu kee wey miimka weeyaan maxaan u naqaanaa marka maxaa la yidhaha ta'siisku tacriifteenu soo sii wuxuu yidhi baynahu wa bayna arawiyi xarfun hal kee wey hadda ta'siiska kee wey alifka saalimu ku jirtaa la yidhaha ta'siis waa aliftaasaa ta'siis la yidhaahda kelimadiibayna ka mid tahay kelimatu rawiyi ayay ka mid tahay rawigu kelimaddu ku jirayna ka mid tahay weeyaan wa min hayrihaa hayri kelimati rawiyina way ka mid noqotaa rawiga kelimadiisii midaan ahaynna way ka mid noqotaa weeyaan in kaana rawiyu rawiga hadduu yahay damiiran hadduu rawigu damiir noqdo hayru kelimati rawiya gelaysaa weeyaan ta'siiskii baa gelayo ka qowlihii shaacirka uu yidhi weeye alaa laa taluumaanii kafallowmu maa biya famaa lakumaa fi llowmi khayru walaa liya alam taclamaa ana almalaamata nafxuha qaliilun wamaa lowmii akhii min simaatiya alaa laa taluumaanii ha i dagaalina labadiinna buu leeyahay kafallowmu dagaalkiibaa wuxuu aad i dagaasheen waxaa idinka kaafiyey kafallowmu lowmkiibaa wuxuu kaafiyey dagaalkii maa biya aniga waxa igu sugan maa biya wuxuu dhihila maa biya buu yidhi aniga waxa igu sugan baa dagaalkii idinka kaafinayo wey famaa lakumaa labadiinnaan malihidiin fi lowmi dagaalidda aniga aad i dagaalaysaan khayrun khayr kuma lihidiin walaaliya anna iima sugnaanin khayr in anna la i dagaalo idinkana ay dagaashaan khayr labadana nooguma jiro alam taclamaa miyaanad labadiinna ogeyn anna almalaamata dagaalka oo qofka la dagaalo adaasaan u sababaha adaasaan yeelo adaasaan yeel la yidhaahdo nafcuhaa nafcigeedu qaliilun mid yar inuu yahay miyaadnan ogeyn buu leeyahay wamaa lowmii aniga dagaalkayga akhii walaalkay aan dagaalo ma ahaanin min simaatiya calaamadaha aniga laygu yaqaan dabeecadayga ka mid ma ahan uu leeyahy walaalkay aan dagaalo min simaatiya ka mid ma aha hadda maxalshaahidkeenna waxaa waaye walaa liya walaa liya bal soo qabo lii hadda damiir yacni in kaana rawiyu damiiranaa lagu yidhi lii soo maaha waaye marka alif liida waa u jeedaa rawiga waa laamka wey rawiga waa laamka oo ya-daas ay la sii jirto weeyaan lii soo maaha may waa ya-da waay rawiga waa ya-da waay ya-daas weeyaan rawiga marka yacni ya-daasna waa damiir waay la hadda walaa lii aniga markaad tidhaahdid yaa-ulmutakalimkaas waa damiir soo maaha damiir waa sidaa darteed markaad yani mabniyin cala sukuun waa mar kastaba waa taqaan naxwo ahaan oo damaa'ir laa tadhur fiiha alicraab marka haddii aad lii tiri damiirka ya-da aan ka dhignay alif ta'siiska waxaan ku sheegnay ta'siiska waxaan nidhi baynahu wa bayna rawiyi xarfun baa u dhaxeeyo xarafka marka waa laamka u dhaxeeyo laa alifta ku jirta marka ta'siiskii noqonayo laada alifta ku jirto ayaa ta'siiskii ah leanna isaga iyo xarafka rawiga oo ya-diya ayaa waxaa weeyaan alif xarafa u dhaxeeya hayra kelimati rawiyina way tahay oo laabay ku jirtaa lianna rawigiibaa damiir noqda hadduu damiir noqdo hayra kelimati rawiya bay gelaysaa weyaan waaye aw bacda aw bacdihi buu yidhi yacni waxa weeye bacda rawiyi bay noqonaysaa weeyaan bacda rawiyi bacdihi damiirka rawigaanu celinaynaa weyaan aw bacdihi bacda rawiyi bayba noqotaa ka qowlihi ou yidhi fain shi'tumaa alqaxtumaa aw nutijtumaa wain shi'tumaa milan bimilin kamaa humaa wain kaana caqlan faacqilaa liakhiikumaa banaati makhaadin walkhisaala almaqaadimaa wuxuu leeyahay fain shi'tumaa haddaad doontaan alqaxtumaa yacni waxaan idin siinaynaa waxaad qaadanaysaan halihii oo wax dhalay ay akhadtuma aliqaaxa halihii maaragtay inta wax dhalay caanaha lahaa baan diyadii idiin siinaynaa haddaad doontaan buu leeyahay kow aw nutujtumaa ama akhadtuma alibila natuuj annutuuj yacni kuwii wax dhalay ayaan idin siinaynaa oo ilmaha watay markaas ayaan idin siinaynaa haddaad rabtaan wa in shi'tumaa haddaad doontaanna milan bimilin yacni akhadtumaa milan bimilin baad u qaadanaysaa yacni qisaasaan idin siinaynaa oo annafsu binnafsi weeyaan milan bimilinta annafsu binnafsi qof haddaad dishay aan dilna waa idin siinaynaa oo qisaastaan idin leenaha sidaas weeyaan kamaa humaa siday yihiin baan idiin siinaynaa milan bimilin yaan idiin siinaynaa waa sida ay yihiin labadoodaba wain kaana caqlan hadday tahay arrintu diyo ay tahayna diyada caqli la yidhahdaa leanna waxaa la yidhaahdaa xoolaha markii la keeno qofkii maarata weliyul maqtuulkii ayaa geeli lagu soo xiri jiray hortiisa sidaasa caqli loogu baxshay hortoodaa lagu xirxiraa wain kaana caqlan haddii ay arrinkii waxaan bixinaynana caqlan ay diyo tahayna facqilaa diyo bixiya liakhiikumaa walaalkiin diyo uga bixiya banaati makhaadin kuwa maxaa la yidhahdaa banaatu makhaad yacni kuwa ilma habar uurrayso ma dhihi jirin yacni mid intay ilmo dhashay ilmaheedii labaad mar labaad ay uur yeelato soo maaha da'dii labaad ay sido yacni caloosha ilmo ku qaaday iga raalli ahaada alfaadda geela waa layga badiya aniga geel ma aqaano waar yacni caloosheeda ay riman tahay yani ilmaha ku jira waa riman tahay keliya maaha riman tahay maaha waaye banaati makhaadin ilmo habar uurey bay dhihi jireen saasoo kale wa ayay maaragtay siin jireen iyo walfisaala kuwo ka go'ay maaragtay macaruurtii ka go'day hooyadeed nuugmadii ka go'ay weeyaan nuugmadii maaragtay kuwii ka go'ay almaqaadima yani saasuu leeyahay alfisaala almaqaadima weliba kuwa oo maxaa la yidhaahdaa almaqaadima ay almutaqadima kuwa horhoreeyo kuwa maaragtay yacni marka hal la qabsado la yidhahdo ugu horreeyo la qaadanaya dadku qaadanaayaan hal la beeciyo dilya kuwa gadmaaya loo jeeda mutaqadimaadka ah kuwaasaa idin siinaynaa buu leeyahy marka maxalshaadkeenna kamaa humaa waay kamaa humaa kamaa humaa marka markaad tidhaahdid hadda waxa weeye yacni bacda kalimow ta'siisku noqdaa buu ku yidhi soo maaha ta'siiska bacda kalimow noqdaa kamaa humaa waa isla socotaa marka alif ta'siiska waa alifkaasoo maada ah li'anna miimka ayaa rawigii ah ha'daasna waa xarafka u dhexeeyey weeyaan marka kamaa humaa buu leeyahay bacda kelima uu noqday buu u jeedaa hal kelimau ka wadaa inuu ka dhigo wasaadisuhaa addakhiilu kan ugu dambeeyo waa dakhiil baa la yidhaahdaa dakhiil waa xarafka ugu dambeey wa huwa dakhiilku xarfun mutaxarikun xaraf reeban ayaa la yidhaahdaa xaraf fatxisan leh xaraf xarakaysan ama kordhig ama hoosdhig ama godkoo doona ha noqde bacda tasiisi tasiiska gadaashiisa ahday ka laami saalimin saalim laamkeeda oo kaleeto hadda fiiri yacni saalim laamka ee ku jira saalim ku jiro waa xaraf mutaxarik ah ta'siiskii hadda aan soo sheegnay baynahu wa bayna rawiyi oo xarfan ku jiray xarafka baynka ah dhexda ku jirayna dakhiil baa la odhanayaa weeyaan marka lixdaasna waa maaragtay xarakaadka ay leedahay qawaafidu ay leedahay wey wallah subxana watacaala aclam alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku soo dhex jirnay cilmu اlqawaafi lix inay tahaan soo sheegnay ee shan inay tahaan soo sheegnay qaafiyadii baan ka soo baxnay waxaan ku soo xijinnay xuruufu اlqaafiya hadda meeshaan kii saddexaad baan ku baranaynaa ahaaliu midka saddexaad waxaa weeye xarakaatuhaa xarakaatu lqaafiya qaafiyada xarakada ay leedahay xuruufteedii inay lix tahayna waan soo aragnay weyaan xarakaatu lqaafiya sittun wa hiya sittun xarakaadkaasi waa lix wey awaluhaa kan ugu horeeya almajraa magacaas ayaa la yidhaahdaa almajraa baa loo yaqaanaa majra waa maxay wa huwa xarakatu arawiyi اlmuطlaqi ila rawiga xarafka ugu dambeeyo beydka ugu dambeeyaa rawi la yidhahdaa baana inuu muطlaq noqdo inuu muqayad noqdo labadaas mid wey muطlaq haddii la yidhaahdo waa mutaxarik weeyaan xarakoo wataa muqayad haddii la yidhaahdana waa saakin saasun baa loo jeedaa wax kale ma ah marka hadda wuxuu ku yidhi wahuwa xarakatu rawiyi almuطlaqi ay almutaxariki xarakada watay weeyaan waa xaraf mutaxarik ah rawigaa xarakada saaran rawigana waxaan soo barannay inuu yahay xarafka ugu dambeeya qasiidada loo nisbeeyo oo maaragtay aakhirka ugu dambeeya xaraf ahaan kaasaa la yidhaahdaa sida maalan wuxuu kuugu miaaliyey almajraa sida maalan isagu tusaale ahaan wuu ka tegey ee waxa waaye maalan laqad asaabaa oo kaleeto ba'daas fatxada saaran ayaa almajraa la yidhaahdaa hadduu fatxo yahay haddii uu yahay maalan dammo uu yahayna sidii taribuu oo kale wabaarixun taribuu aan soo maraynay ba'da damada saaran almajraa baa la odhanaya kawaakibii oo kaleeto ba'daa hoos dhigga saaran iyadana almajraa baa la odhanaya marka xarafka rawiga la yidhaahdo xarafka rawiga la yidhaahdo xarakadiisa ayaa almajraa loo yaqaanaa waa ka gudbaynaa waxaan idhi de xarakaadku ayaguna waa lix sida xuruuftuba lix u ahayd taaniiha ka labaad annafaadu baa la yidhaha nafaad xarakada nafaadka la yidhaahdo weeyaan annafaadu baa la odhanay nafaadku waa maxay wa huwa xarakatu haa'i lwasli ha'dii oo majraha ka dambaysay oo haalwasliga la odhan jiray xarakadiisa ayaa la yidhaahdaa annafaadu loo yaqaanaa ka yuwaafiquhaa oo kale buu ku yidhi yuwaafiquhaa oo kaleu kuugu miaaliyey yacni beydkuu soo gaabiyey waaye aakhirkaaga soo qabtay yuwaafiquhaa ha'daas fatxada saaran iyo yuxsinuunahu ha'daa damada saaran min shiraaki naclihi oo kale ka naclihi ha'daas hoos dhigga saaran saddexdaasna waxaa la yidhaahdaa annafaadu baa la yidhaahdaa haul wasliga xarakada saaran ama maftuux ha noqo fatxa ha noqoto ama maaragtay dama ha noqoto ama kasra ha noqotee annafaadu baa loo yaqaanaa taalifuha midka saddexaad alxadwu baa la yidhaha xadwu xadwigu waa maxay wa huwa xarakatu maa qabla aridfi ridfiga midka ka horeeyo xarakadiisa weeyaan ridfigana maxaan ku soo baranay inuu yahay xarfu maddin qabla arawiyi xarfumad oo rawiga ka hortiisa yaallo marka xarakada uu ridfigu leeyahay ee ridfiga midka ka horeeyo ridfigii maaha ridfiga awalkiisa xarakada saaran ridfiga xarakada xarafka ka horeeyo xarakada saaran ayaa xadwi la yidhaahdaa weeyaan wa ku miaaliye wuxuu ku yidhi ka xarakati baailbaali yaa ayuha talalulbaali oo kaleeto soo ma jeedi baali hadda ridfigu waa kee ya ridfiga kee wey alifta waay marka ba'da oo baali xarakada saaran ayaa la yidhaahdaa xadwiga la yidhaahdaa washiini mashiibu ayaa la yidhi ridfiga hadda kee wey waa ya-da shiinka kasrada saaran weeyaan waxaa'i surxuubu surxuubu xa'deeda ridfigii ila waawgu weeye xa'daas ka horayso damada saaran weeyaan kaasna waxaa la yidhaahdaa alxadwu ayaa la yidhaahdaa waa xarakatu maa qabla aridfi ayaa la yidhaahdaa raabicuhaa midka afraad oo xarakaadkii ka mid ah alishbaacu ishbaac baa la yidhaahdaa wa huwa ishbaacuna xarakatu dakiil dakhiilka xarafkii la dhihi jiray oon soo barannay xarakadiisaa la yidhaahdaa dakhiilka xarakadiisa ayaa waxaa la yidhahdaa alishbaacu la yidhaahdaa xarakatu dakhiil baa alishbaac la yidhaahdaa marka wuu ku miaaliye wuxuu ku yidhi ka kasrati laami saalimi saalimin saalim walaysa cala alayaami waddahru saalimu soomahayn laamkaas yacni maaragtay ayaa dakhiil la yidhaahdaa laamka xarakada saaran ayaa ishbaac la yidhaahdaa kasrada ah ilan laamkaa dakhiila soo maaha laamka dakiilkii ah kasrada saarana waxaa la yidhaahdaa alishbaacu wa damma tifaa'i tadaafuci tadaafuci oo kaleeto damaheeda iyadana sidoo kaleetaa la yidhaahdaa fa'daasi ayaa wuxuu yahay xarafka dakiilka la yidhaahdo weeyaan xarakadiisii weeye damadaasi weeye التدافع ليراه وحوليه بيت كي سوحوها شطر كميل وسوقاد قول نارغة وحوليه برزنا الألال برزنا الألال سيرهن تدافع يعني قبلها ويصام وقلين بورت ألال ليراه وحوليه جبل بعرفات وي أي أم وقلين سيرهن تدافع أسوه سعد كودو أو يهي تدافع يعني ما أرتي maxaa la yidhaha af soomaaliga yani hirhir camal oo u soconaayo saasoo kale unbaa loo jeedaa atadaafuc maxalushaahidkeena tadaafucda weeye fa'daas damada saaran ayaa waxaa loo yaqaanaa alishbaac lianna fa'da ayaa dakiilkii ah wa fatxati waawi tataawali oo kaleeto tataawali fatxada waawda saaran tataawali waawga ayaa dakiilkii ah marka fatxada saaran ishbaac ba ayagana loo yaqaanaa beydkeedu wuxuu ahaa yaa nakhlu daata sidri waljadaawili yaa nakhlu daata asidri waljadaawili tataawalii maa shi'ti an tataawali saasuu dhihi jiray yaa nakhlu yacni maaragtay timirtan daata sidri sidriga u saaxiiba waljadaawili maaragtay jadwalka waxaa la yidhaahdaa keliyada yararkaa weeyaan jadaawishi keliyaash u saaxiibka ahayday tataawali dheerow maa shiiti intaad doonto an tataawali inaad dheeraato tataawali wowgaas fatxada saaran oo dakiilka alishbaacu baa la yidhaahdaa khaamisuhaa kan shanaad oo xarakaadka koodii shanaad alrasu weeyaan rassi baa la yidhaahdaa alrasu waxaa la yidhaahdaa wahuwa xarakatu maa qabla ata'siisi ta'siiska yacni maaragtay xarafka ka horeeyo xarakada saaran ayaa rasi la yidhaahdaa weeyaan oo ta'siiska waataan ku soo barannay muxuu ahaa alifun baynahu wa bayna arawiyi xarfun soomahin isaga iyo rawiga xarafa u dhaxeeyo marka ta'siiskaas ayaa lyacni maaragtay xarakadiisaa rasi la yidhaahdaa ka fatxati saalimin oo kaleeto ku yidhi saalim siinka ilaa alifta alifu ta'siis la yidhahdaa sooma jeedin aliftaas alifu ta'siisa siinka ka horeeya fatxada saaran ayaa rasi la yidhaahdaa weeyaan marka kaasna waa alrasu oo kii shanaad ah weeye saadisuhaa midka lixaad altawjiihu tawjiiha la yidhaahdaa waa kan ugu dambeeya xarakaadka wey wa huwa midka tawjiiha la yidhaahdo xarakatu maa qabla arawiyi almuqayadi rawiga xarafka ka horeeyo sooma jeedi xarafka ka horeeyo xarakatu maa qabla arawiyi rawigii almuqayadi oo weliba reebna oo saakin ka ahaa rawigaa saakinka xarafka ka horeeyo xarakada saaran ayaa tawjiih la yidhaahdaa saasuu leeyahay ka qowlihi weeyaan shaacirka hadalkiisa oo ku yidhi wey xataa idaa janaa dalaamu wakhtalad جاءوا بمذق هال رأيت ذئب قد وكان أي أي سو مارت من عقيلك يسود لي شنجرين حتى إذا جن الظلام هبينك كلكم مقديوبي أو واختلط أو سدح قالوا أشياء ذي أو دح قال الشيء والبمقدقي أو قال جاءوا ويلي نادين dadkii na marti qaadayay martida aan u ahayn waxay la yimaadeen noo keeneen buu yidhi bimadqin barax ayay noo keeneen caano baraxa bay noo keeneen oo maquulin fiihi loo yidhaahdo hal ra'ayta di'ba qad weligaa maaragtay yey ma aragtay oo kaleeto yey ma aragtay oo kale loo yidhaahdo ama dhirwaa weligaa ma aragtay oo kaleeto yacni soo uu uga eg yahay caanihii ayay biyo ka badiyeen baraxa marka caanaha biyaha laga badiyo wey dhadhankiisana waa tegayaa midabkiisana wuxuu u ekaanayaa loonkan kudrada la yidhaahdo calowga la yidhaahdo ayay biyihii maaragtay caanihii u ekaanayaan midabkiina waa tegey caanihii lownkoodii iyo dhadhankoodii labadaba waa tegaya marka wuxuu leeyahay markii mugdigii say noo sugayeen inay namarti qaadayaan u malaynaynay saa wax kale uga uga sugayna markuu habeenkii mugdiyoobay oo aanan caanaha la kala garanaynin wuxuu yahay ba caano baraxoo bahalka maaragtay di'biga la yidhaahdo midabkiisa oo kale shaabaho yacnii kudradiisa ee badantoo biyihii baraxii aad looga baji ayay noo keeneen hadda qad weeyaan qad taasuu u jeedaa qada soo rawigu waa ta'da soo maaha waana muqayada waa reebanya qaafka ka horeeya xarakada saaran fatxada ah ayaa waxaa la yidhaahdaa tawjiiha la yidhaahdaa wuxuu leeyahay abyaad kaleeto uu maarata iyadoo maftuuxa way noqotaa xarafka hadda maftuuxa way iyadoo maftuuxu noo keeno tawjiihii maksuur iyo madmuub labadaba wuu noqdaa oo markuu maalan yacni maaragta damada markuu saaran yaho kaleeto shadaa bihi canhaa shada rabci saxuq buu dhe suxiq buu odhanaya maya saxuq weeyaan haa saxuq la yidhaahdo xaadoo la godo qaafkoo la reebo iyada oo kasrisanna laysa biraaci alxamiq oo kaleeto bay leeyihin biraaci alxamiq qaafku waa reebayna niinkii ka horreeyana oo tawjiiha ahaa waa hoos dhigan yahay marka maksuura madmuuma maftuuxa wuu noqdaa xarakadiisa xarafkaas oo rawiga hortiisa ah intaas ayuu noogu soo sheegay xarakaadkii qaafiyadu ay lahayd hadda waxaa la yidhaahdaa xarakaadka kaafiyada maalan hadda yuwaafiquhaa oo kale markaa rati yuwaafiquhaa oo kaleeto markay tirinayaan waxaad gelayso ilaa sagaal asma sagaal magac ayaa hadda gelaya yuwaafiquhaa sagaal magac oo kale hadda kuu geli karto kaafiye ahaan hadda yuwaa ya-da iska daa waawga ugu horeeyaa magac buu leeyahay waawgaasi xarakada saaran rassi baa la yidhaahdaa yuwaafiquhaa ile xarakada oo qabla maa qabla ta'siis taallaa la yidhahda soo maha yuwaa alifkaas waa ta'siiskii wey waawgaasi xarakada saaran rassi baa loo yaqaana alifta ku xigtaa yuwaa alifu ta'siisaa la yidhaahdaa waa laba sooma fiquhaa fa'daasi dakhiilaa loo yaqaanaa haye xarakada fa'daasi ishbaac baa la yidhahda yuwaafiquhaa waa ishbaacii hadda aan soo maraynay weeyaan soo ma jeedin ilaa xarakata dakhiila ishbaac la yidhahdaa soo maha yuwaafiquhaa haye qaafka oo yuwaafiquhaa ku xigo qaafka fa'da ku xigo yuwaafiqu qu'da oo kaleeto waa rawigii weeyaan isagaa rawigii ah xarakadiisana majra baa la yidhahdaa waataan soo aragnay almajra waataan ku soo marnay haye yuwaafiquhaa alifkaas yacni maaragtay ee ha'daa ka horrayso ha'da waxaa la yidhahdaa waa wasli weeyaan xarakadeedana nafaad baa la yidhahdaa haa-ul wasliga xarakadeeda nafaadaa la yidhahdaa kan ugu dambeeya waa aliftaas oo yuwaafiquhaa ka sii dambayso khuruuj baa la yidhahda waa soo bararnay kii ugu dambeeye yacni yuwaafiquhaa keliya sagaalkaa macnaa kugu kulma oo qawaafidii ka mid ah intaasoo dhan baa kugu kulmaysa weeyaan alraabicu midka afraad ilaa waxaan ka soo baxnay kaafiyadii lafteedii xuruufteedii xarakaadkeedii saddexdaasaan ka soo baxnay alraabicu midka afraad oo maaragtay ka mida min aqsaami alkaafiyati alkhamsa ka mid ihi anwaacuhaa weeyaan anwaacu alkaafiyati weyan وهي أنواعدي تسع سقال ويان ستة لح مطلقة ومتحركة وحركة سنته مقيدة معها مجردة ومجردة أو وحي كت مجرد كتهي من التأسيس والردف ألف تأسيس مجل حرف الردف اللي يراهدنا مجل ويان موصولة تلحريرية وي باللي نبال لحريرية xarfuliin ayaa lala xidhiiriyey ow bilhaa'i beydka gadaashiisa beydka markuu keena kabacdi ow bilhaa'i baa la odhanaya marka horta anwaacda wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi musanifka waa sagaal lix sagaalkaa ka mida waa mutlaqa buu ku yidhi mutlaqa wey wuxuu ku dhihi doonaa wa alaaatun muqayada sagaalkii lix haddii la sheegay maxaa dhiman saddex sooma dhiman wa alaaatun muqayadatun buu ku dhihi doonaa gadaaluu kaaga keeni doonaa sagaalkii marka waa intaas weeyaan lixdan hore horta waa mutlaqa waa mutlaqa wey mutlaqa markaan idhaahno maxaan u jeednaa baan nidhi laysat saakina waa mutaxarika weeyaan waa xarakaysantaan u jeednaa mujaradatun yacni markii la yidhahdo waa mujarada mujaradaة mawsuula baan odhanaynaa mujaradaة mawsuulaة mujaradaة markaan idhaahno maxay noqoni yani min التa'siisi والridfi bay mujaraday ka tahay weeyaan mawsuulaة baa haddana nidhi waa mawsuula oo marna biliini baa yani xarfumadin waliin ayaa maaragta lala xidhiiriyaa marna ha baa lala xidhiiriyaa biliini aw bilhaa'i kolka halkan lixdu sidaasi kaaga soo baxaysaa lixda fiiri yacni wuxuu ku yidhi datun min altacsiisi waaridfi soo mid maaha min altacsiisi waaridfi weeyaan waa hal midaa loo jeedaa mid labaaduu keeni doonaa la yidhaahdo mu'asisatun ila wuu kuu keenayaa mu'asisatun waxaan ku waxaan ku xijinaynaa marduufatun marduufo waa midda labaad wey midda saddexaadna mu'asisatun soo saddex maaha soo ma jeedaan tan hore mujarada waayo mutlaqadaa waxaa waxay tahay baa nidhi waa lix baa nidhi lixda waa mutlaqa wey imaa inay mujarada noqoto wa imaa marduufo inay noqoto wa imaa inay mu'asisa noqoto yacni ridfigii inuu galo iyo tasiiskii inuu galo weeye labada kaleeto iyo inay labadooda ka maran tahay saddex soo maaha saddexdaas waxaad ku dhufataa labo mawsuulun billiin aw mawsuulun bilhaa meeqay noqonaya marka saddex labo lagu dhufta lix waa horta ma lii fahme lixdaas masle ma fahme yaah ku soo celimiya waaye waxaan idhi wuxuu yidhi musanifka alraabicu anwaauhaa anwaacu alkaafiya qaafiyadii noocyaheedii ayaa midka afraadi wahiya tiscun wahiya tiscun anwaacdii sagaal wey sagaalkii sittun lix mutlaqatun weeyaan soo lix ma haysid gadaalo wuxuu kaaga keeni doonaa wa halaaatun muqayadatun meeqa weeye lix iyo saddex markii laisku daro sagaal hadda sagaalka waa fahmna soo maa waaya waxaan leenahay marka ilaa mutlaqa waa ka baxnaye lixdii hore imaam marka siday ku timid baan rabaa lixda kitaabka fiiri mujaradatun ku xijiyey meeshaas mutlaqatan mujarada soo kuma xigto ka soo gudub marduufatun maku sii xigtaa gadaal u soco ma haysaan haye laba dheh sii soco wa mu'asisatun soo ma haysid ma haysaan mu'asisatun meeqaa marka haysataa saddex w saddexdeeda marna mawsuulun biliin ka dhig marna mawsuulun bilhaa ka dhig meeqay noqonaya marka lix bay kuu noqonaya waa intaas waa wax kale maa waa mafhuum soomaa hadda mujaradatun weeye mawsuulatun biliini xarfuliinkii baa lala xidhiiriyey ka qowlika aad tira ka qowlii shaacirka hadalkiisii uu yidhi xamidtuu ilaahii bacda curwaata id najaa khiraashuun wa bacdu shari ahwaanu min bacdii ayba halkaas maxaa la yidhahdaa ya basiid ah baxru tawiil waaye a facuulun mafaaciilun waaye marka xamidtu wuxuu yidhi waxaan ku mahadiyey ilaahii allahaygaan ku mahadiyey bacda curwata bacda mowti curwa curwo oo walaalkiisa ninkan yacni hadda hadlay khuwaylid ibnu mura ayaa la yidhaahdaa khuwaylid ibnu mura marka curwo oo walaalkiisahaa la dilay wiilkiisii oo khiraash la yidhaahdana markii la qafaasho kabacdii buu badbaaday markaasu wuxuu leeyahay xamidtu waxaan maaragtay waan mahadiyey ilaahii allahaygaan mahadiyey bacda curwata curwo markuu dhintay bacda mowti curwa way curwo oo walaalkaya markuu dhintay dabadeed ayaan allahay aan maaragtay ku mahadinaya id waqti baan ku mahadini najaa uu badbaaday khiraashun khiraash oo wiilkaygana uu badbaaday maxaa yeele wa bacdu shari sharta qaarkeed ahwanu mid fudud weeye min bacdi qaarka kale ka fududahay